magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta lagu qabtay xuska maalinta qaxootiga oo sanad walba la xuso labaatanka juun xuska maalintan ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adaha ka shaqeeya dalka iyo hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka munaasabadda ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka halkudhigga sanadkan ayaa wuxuu ahaa solidarity with refugee oo micnaheedu tahay midnimada qaxootiga ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadashay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacyaasha qaranka marwe safiya xasan maxamed ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay xaquuqsiinta dadka qaxootigaahi ee ku nool dalka sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatanka dowladda soomaaliya waxa ay meel marisay sharciga qaxootiga iyo magangalyadoonka sharcigaas ooga dhigan in bulshada noo soo hayaantay wadamada badan ka imaadeen sida syria yemen etoobiya and so on qaarkoodna uu maanta sistamka ku jiro ilaa iyo afartan kun ay qoran tahay sida ay hadda sheegtahay hay-adda u n iyo hay-adda qaxootiga ee dowladda soomaaliya laakiin nambarkaa inuu ka badan yahay baan raje baan filaynaa because weli waxaaya ku jirnaa inaan xoojino sistamkii aan dadkaa ku qori lahayn ee soo gelay dowladda soomaaliya dadkayaga waa dad aad u wanaagsan oo waxaa weya waxaan qabnaa wax la yidhaahdo open door policy oo dadku ay yimaadaan bulshadooda ka mid noqdaan laakiin waxaan u baahannahay inaan waddanka keliya degan tahay laakiin waa in la helaa dadkii inay helaan siduu ay ku sheegeen inay awood u heli karaan hadday bukadaan inay safri karaan daawo raadsan karaan sida bulshada ay la noolyihin marka waxaan rabnaa sharcigan oo ka taxadaraya in qaxootigu ay inta ka dhiman loo dhammaystiro si ay u dareemaan inay bulshadii joogo qaabaa soddon sano joogay waddanka gudihiisa welina helin awood ay ku dhaqdhaqaaqaan wax ku qabsadaan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cali xoolish ayaa waxa uu ku bogaadiyey sida ay u garab taagan yihiin hay-adaha wuxuuna ugu baaqay hay-adaha inay xoojiyaan taageeradooda kudhiga sanadkan maalinta qaxootiga adduunka oo ah solidarity with refugee waxaan xaqiijinaynaa in qaxootiga iyo magangelyadoonka ku nool dalkeennu ay haystaan garabka siyaasadda iyo shuruucda dowladnimada iyo midka shacabka ee ah soo dhoweynta iyo dhexgalka bulshada si takoor la-aana waxaana ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dunida inay nagu gacansiiyaan sida aan ugu heli lahayn nolol aad u fiican dhammaan qaxootiga ku nool dalka gudihiisa